halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efimyada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa habeennimo talaado ah oo bisha diseembarna ay tahay sagaal sannadka labada kun iyo afariyo tobanka idaacadda caweysnimo ee barnaamijka waa go'aankaaga waxaad ku maqli doontaan guud ahaanba barnaamijka waxaana idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
hargeysana dadka jooga aad ba u yaraayeenoo dadku ay ka kala qaxeen in uu qof bini aadmiya oo runtii doonayo barnaamij sameeyaa meel aanay waxbarasho wakhtigaa xaadirka ah ka suurtoobaynin ka bilaaba waxay kutusaysaa in uu wil iyo rabitaan ka weyni jiro ka la arki karo kaasina waa mahad ibraahim maamulaha dugsiyada nuuradiin ee magaalada hargeysa oo marti noogu ah xubinta wicitaanka ee barnaamijkeenna aad ku maqli doontaan
waa tahay waa fanaanka duluf iyo heeskii dal iyo dunyaba oo aad goordhow kaga bogan doontaan intaynu ku guda jirno barnaamijkan waa go'aankaaga qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo guusha waxbarashada iyo weliba qaybtii kale ee maxaa maskaxdaada ka guuxaya balse marka hore aynu idin maqashayno wararkii dunida ugu waaweynaa xafiisyada diblomaasiyadeed iyo xarumaha milatariga ee maraykanka ayaa amnigooda si aada loo adkeeyey maanta iyadoo aqalka sanadka ee maraykankuna uu wakhtiganba ka doodayo soo bandhigista warbixin muddo dheer laga dhursugayay oo faahfaahinaysa hababka ay hay-adda sirdoonka ee maraykanka ee c i a du u sameeyaan xog waraysiga dadka ay soo qabqabtaan tan iyo markii ay dhaceen weeraradii bishii sebtembar koob iyo tobankeedii dhacay sanadkii labadii kun iyo kowdii warbixintan oo ka kooban lix kun oo beej amaba bog ayaa si qoto dheer u sharaxaysa xaaladaha ugu daran ee hay-adda u isticmaasho sida ay dadka lagu hayo iyadoo dadka lagu hayo qolol yaryar hurdada iyadoo loo diido adeegsiga biyo iyo weliba qaab u eg in dadka biyo lagu dhex quusiyo saraakiisha dowladda maraykanka ee madaxweyne obama maamulkiisa ayaa walaac waxa ay ka muujinayaan warbixintaasi oo ay sheegeen in haddii lasoo bandhigo ay dhici karto in lasoo saaro weeraro danaha maraykanka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay madaxa guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha sirdoonka isagoo kala xaajooday falcelinta ka dhalan karta warbixintan ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ka codsaday dowladda maraykanka inay taageero dheeri ah oo dhinaca ciidamada cirka ay ku taageerto dowladdiisa si loo wiiqo weerarada kooxda daacish hadalka ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa kusoo beegmay iyadoo xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jack hegel uu ku joogay ciraaq booqasho aan hore loo shaacin kulan dhex mara labada mas-uul ayuu ra-iisul wasaaraha ciraaq waxa uu ku sheegay in kordhinta weerarada dhinaca cirka iyo weliba helista hubka culusi ay dardargelin karaan guulaha ay ciidamada ciraaq ka gaareen dagaalka ay kula jiraan kooxda mayalka adag booqashada xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka ayaa kusoo beegmaysa afar bilood kadib markii ay isbahaysi uu maraykanku hogaaminayo ay bilaabeen weeraro dhinaca cirka ah oo lala beegsanayo kooxda daacish ciidamada ukrain iyo kuwa raashiya taabacsanee mucaaradka ayaa hubkooda dhigaya iskuday lagu doonayo in lagu soo nooleeyo xabad joojintii sebtembar afhayeen u hadlay milatariga ayaa waxa uu sheegay inay joojinayaan colaaddii u dhexaysay dhinacyada talaadada maanta iskudaygan lagu doonayo in lagu hirgeliyo waxaa loogu yeeray maalinta aamusnaanta hogaamiyaha mucaaradka ayaa sidoo kale ballan qaaday inay meel marin doonaan heshiiskan weli ma caddo marka ay dhinacyada dagaalamaya ay yeelanayaan wadahadal magaalada kiyev ayaa si taxadar uu ka muuqdo dhowr jeer usii qorsheynaysay wadahadallo in la qabto maalinta talaadada magaalada miniska ee belarusiya halka hogaamiyaha mucaaradkuna uu ku adkeysanayo in dib loo dhigo tan iyo maalinta jimcada ah wadahadallada labada dhinac dacwad ooga reer koonfur afrika ah ayaa ku doodaya in raacfaan laga qaato dacwadii oscar bisteros isaga oo leh isma laha sida ulakaca ah ee uu u toogtay gabadha iyo xukunka shanta sanaha ee lagu riday bisteros kama soo muuqan maxkamadan oo ku taala magaalada britoria halkaasi oo dacwad ooga garia nel uu kaga doodayay sida uu uga soo horjeedo go-aanka xaakimka takasiole masiba uu gaaray bishii oktoobar neel ayaa sheegtay in xaakimka uu markaasi ay si sax aan ahayn u raacday qawaaniinta sharciga kuwaasi oo haddii sida ay tahay loo raaci lahaa ay ka dhalan lahayd in bisteros uu yeesho mas-uuliyadda dilkan dacwad oogaha ayaa ku doodaya intii maxkamaddu ay socotay in bisteros uu si toosa u toogtay steenkamp oo ahayd saaxiibadii kadib muran labadooda dhex maray
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan barnaamijka waa go-aankaaga ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eeda aad ka dhegaysataan habeen walboo talaada aynu ku bilownay dalladda waxbarashada ee seef waa mid ka mida dalladaha waxbarasho ka jira magaalada muqdisho dalladan waxa ay kaalin ka geysataa nidaaminta hanaanka waxbarasho iyo xulidda ardayda dhibcaha sarsare keenay si ay u helaan deeqo waxbarasho oo gudaha iyo dibaddaba leh wariyaha v o eeda axmed xasan colaad ayaa haddaba waraysi la yeeshay cabdulqaadir maxamed med xasan nuune agaasimaha dalladda sayf waraysigoodiina sidan ayuu u dhacay
bismillaah waxaa noo suurta gashay inaan waraysi la yeelano cabdiqaadir maxamed xasan oo loo yaqaano nuune ahna agaasimaha waxbarashada dalladda seef ee markaa ama loo yaqaan dalladda waxbarashada ahliga ah ee seef ugu horreyn agaasime waxaan rabnaa inaan bal wax kaa weydiino dhinaca waxbarashada dugsiyada magaalada muqdisho iyo qaabka imtixaanaadka loo qaabeeyo dallad ahaan markii aad iskuulaadka idin hoos yimaada waan ku dhahay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi lcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah wabacd marka ugu horeyso dallada waxbarashada ahliga ee sayf waa dallad waxbarasho ka shaqeysa gaar ahaan waxbarashada gaarka loo leeyahay oo ay ku midaysan yihiin iskuulo tiro badan korna u dhaaf ayaa ilaa iyo boqol iyo siddeetan kala shaqeeya dhammaan gobolada dalka soomaaliya tan iyo goortii dalada la aasaasay waxay gacanta ku heysay waxbarashada dalka laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan sideedii ilaa xilliga la taagan yahay waxaana xaqiijin jirtay waxbarashada iskuullada ka socoto markaana udii sii socdo hoos usii degana arrimaha imtixaanaadka ardadu markay dhammaystaan daraasada dugsiga sare iyo dugsiga dhexaba daladu waxay xaqiijisaa imtixaanaadka xeerarka kala jidhisa looga gudbayo imtixaanka dugsiga dhexe waa imtixaan dhexe oo centralized ah oy daladu si gaara u diyaariso laakiin imtixaanka dugsiga sare waa imtixaan dugsiga uu si gaar isaga u diyaariyo doorka ay ku leedahay dalada imtixaanka dugsiga sare waxaa waaye hubinta xogta ardayda siinta roolka numberka ama numberka diiwaangelinta imtixaanka lagu gelayo hubinta heerka imtixaanaadka amba standardka imtixaanka uu yahay markii ardada imtixaanka fadhiistaan kormeer baa loo sameey lagu sameeyaa markii la xaqiijiyo natiijooyinka maamulkaa soo gudbiya waa laga xaqiijiyaa saasaa lagu horkorgareeyaa laakiin dowrka ay ku leedahay imtixaanka dugsiga dhexe bilow ilaa dhamaad inay gacanta ku haysa xaqiijinta xorta ardayda bixinta nambarada diyaariska imtixaanaadka saxidda imtixaanaadka iyo soo saaridda natiijada dugsiga dhexe dalada ayaa gacanta ku hay markaad xaqiijisaan intaa ay sheegto o dhan kabacdi maxaa kusii dhaqaaqdaan oo maaragtay oo howlahoo kale oad sii qabataan oo dheeriya marka laga hadlo arrimaha dugsiga sare inta badan dugsiga dhexe markay kadhamaystaan dugsi sare si toos u galaan waxbarashadooda ayaa weli sii dhiman laakiin ardada dhamaysata dugsiga sare waxaa loogu talagalaa in loo helo deeqo waxbarasho oo ka imaaneysa jaamacadaha gudaha iyo jaamacadaha dibadda haba ugu badnaatee dowladda saaxiibka aan nahay inta badan deeqda waxbarasho dalka soomaaliya siisaa dowladda suudaan ee walaalaha aan nahay iyo weliba jaamacadaha gudaha oo ayagana hadda sii tiro badanaya oo ugu deeqa ardada soomaaliyeed deeqa waxbarasho oo kusoo wareejiya dalada waxay ku waragashaa dalada marka si loo hubin lahaa loo gaarsiin lahaa deeqahaas waxbarashada ardada ku guuleysatay imtixaanaadka qaabkay u hubisaan ama jaamacadaha gudaha oo kale maalan aada u diraysaan ama kuwa internationalka oo dibadda oo kale sidaad suudaan oo kale sheegay qaabkaa u xushaan ee nidaamka aan u xulayno inta badan waxaa nagala qayb qaata maamulayaasha dugsiga annagoo og xogta aan hayno natiijooyinka marka lasoo gudbiyo ardadu darajaad bay ku baasaan kaalinta koowaad kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad mar walba deeqda waxbarashada waxaa xaq u yeelanaya iskuulka leh foofoorka sanadkaasi dugsiga sare imtixaankiisa ka qayb galay ayaa deeqdu ku qaas tahay waxay kale ku gaarsii noqonaysaa arday kaalinta koowaad kala waa haddii ay tiradu deeqdu ay yar tahay hadday badan tahayna waxaa looga sii gudbayaa kaalinta labaad kaalinta saddexaad arrinta dibaddana inta badan waxaa inta badan la xulaa ardada dhibcaha badan leh ayaa la xulaa amba ha ku yimaadeen kaalinta koowaad kaalinta labaad kaalinta saddexaad iyadana looma fiirin karo kaalinta koowaad iyo kaalin labaad lianna waxaa la xiriira tasiilaad waxaa laga yaabaa ardayga kaalinta koowaad galay inuu tasiilaadki iyo tikitkii wax iska bixin karin ardayga marka tasiilaadka iska bixin kara dhibco badan haysta ayaa loo xareeya deeq waxbarasho oo suudaana markay usoo baxdana waa loo diraa dhinaca dowladda oo kale ama wasaaradda waxbarashada ama tacliinta sare qaabkee isula shaqaysaan markii deeqaha noocan oo kale ay soo baxaan
horta arrintaa in wasaaradda waxbarashada ay deeqo waxbarasho dalka ay keento xilli fog ma ahayn waxay ahayd xilli dhow oo profesor ibraahim uu ahaa wasiirka hidaha iyo tacliinta sare xilligaasi soo bilaabatay waa labada kun iyo tobankii ilaa kun iyo tobankii meelahaas imtixaanaad bay ayuu diyaariyaan ardadana ayagaa u madax banaan inay aadaan ardada ayagaa aada iska diiwaan geliya annaga waxaan u yeerta garayna qof walbo fursadda u baahan inuu ka faa'iidaysto inuu aado maadaama fursad ay tahay ayna tahay wax kusoo kordhay dalka marka hore daladaha keeni jiray jaamacadaha gudaha keeni jiray iyada waa fursad saddexaad oo soo kordhay ardadana waa ku dhiirigelinaa imtixaankii ay ka qayb qaataan markay ku guulaystaana ayagaa dowladda lama caamilo oo sidaasaa lagu diraa marka duur badan oo daladu ku leedahay imtixaanaadkaasi waa yaryahay
marka qaabka wada shaqaynta oo kale dhinaca wasaaradda waxbarashada oo kale ama tacliinta sare
oon aad baan wada shaqaynayo maxaa yeelay inta badan waxay xulaan imtixaanada marka la diyaarinayo guddi diyaariya imtixaanaadka waxayna soo weydiiyaan khubaro waan u dirnaa waa u diyaari imtixaanka waxayna soo weydiiyaan macalimiin waardiyeysa waa u dirnaa khubaro u saxda maadada takhasuska le source aan u noqonnay sidii hadda natiijada ay u gudbino ayaan source ugu nahay qoladaas ayaan ayagana u dirnaa u saxa intaasaa wada shaqaynta hadda naga dhexaysa intooda badanaa
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed xasan nuune oo ah agaasimaha dalada seyf waraysigaasina waxaa la yeeshay wariyaha v o a da ee magaalada muqdisho axmed xasan colaad halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii waa go-aankaaga ardayda wax ka barata iskuullada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dadaal badan ka geystay inay guul ka keenaan waxbarashadooda ardaydan ayaa la sheegaa in ay ka dhibco wanaagsan yihiin ardayda reer kenya ee deegaankaasi ku xeeran ku nool ha yeeshee fursadaha waxbarasho ayaa aada ugu yar marka loo barbardhigo tirada ardayda ee soo qalinjabisa warbixin arrintan ku saabsan waxaa noo haya wariyaha v o a da aadan xasan tarax
boqolaal dhalinyaro yaa sanad walba ka baxa dugsiyada xeryaha balse tiro yaryaa hesha fursado ay kusii wadan lahaayeen waxbarashadan mashruuca dhinaca koru qaadista waxbarashada ayaa muddo sanooyin ah ka socday xeryaha qaxootiga ee dhadhaab tayo ahaan ardayda qaxootiga waxa ay ka natiijo fiican yihiin deegaanka ay la nool yihiin tani waxay ka dhigaysaa in tirada ugu badan ee hesha jaamacadaha ay ka yimaadaan qaxootiga deeqaha waxbarasho ee ardayda la siiya waxaa ku howlan hay-ado kala duwan kuwa waxa ay u qaadan dibadda kuwana waxa ay ka bixiyaan qarashaadka ku baxa jaamacadaha dalka ku yaal aad ayay u yar tahay dhalinyarada hesha deeqaha waxbarasho ee dibadda loo qaado tartan adag yaa loo galaa darajada ugu horreysa keliya yaa hesha waxbarashadan deeqahan waxbarasho waxaa bixiya dalka kanada in muddo ahna barnaamijkan waa uu socdaa cabdifataax axmed waa guddoomiyaha dhallinyarada xeryaha dhedhaab waxa uu fikir guud iga siiyey tirada jaamacadaha hela iyo kulliyadaha ay bartaan
waxaa jirto deeq waxbarasho hay-ada hay-ada fara badan oo qaxootiga ka shaqeeyana siiyeen khaasatan hay-adda d r c oo aan mahad uga helno waxbarashada ee dhalinyarada ugu deeqda ku nool xeryaha qaxootiyada dhedhaab hay-adda d r c waxayna siisay fursado waxbarasho oo loo yaqaano scholarship oo fara badan laba boqol oo arday ah slots ama positions ayna siiyeen oo waxbarashaha oo deeq ah aad iyo aad aan ugu yaaqnay institutiono fara badan ayaa ayagana shaqada ayada ama waxbarashada ayada siiyaan bulshada
fursadan waxbarasho meeqa dhalinyaro ayaa ka faa'iidaysatay fursaddan waxaa ka faa'iidaysteen laba boqol iyo toban iyo shan arday ayaa ka faa'iidaysteen oo wilal iyo gabdho iyo curyaamo iskugu jiraan marka dhalinyarada faraoo fara badan ayaa ka faa'iidaysan oo kala gedisan dhalinyaradan waxbarasho deeqaha waxbarasho helaya xaggey ku kala dhigtaan ma qeyb waxaa jirta si waxbarashada distance learning la dhaho mise jaamacaday ku xaaroodaan mise u xarooda waa arrin fiican waxbarashada dhalinyarada waxay ka bartaan mahadyo fara badan ayaa waxbarashada bixiyo oo ay hay-adda d r c ee contract soo gashay waxaa ka mid ah collegeka loo yaqaano frontier institute of college oo biskiisa gaarasa uu yahay haatanna ku dhigo iskuulka midnimo ifo ifo ifo xerada ifo iskuul iskuulada mid ka mid ah ayuu galaasyada ayuu isticmaalaa waxaa kaloo jira maaxad asagana la dhaho kisu la dhaho oo asagana nairobia way imaadaan collegeka asaga ayagana ifo ayay ku dhigaan waxbarashada waxaa kaloo jiro hay-adda la dhaho kenyatta university dhadhaab ku bees garaysan ayadana ardayda waxbay bartaa oo tiro arday ayay haysataa oo waxay bartaa dibloma ayaa laga bartaa waxaa kaloo jira mount kenya university oo ayagana dhalinyaro ay ka bartaan iyo north coast college la dhaho oo ku yaalo mabasi ku yaalo kaasoo waxbarashada caafimaadka oo kale dhalinyarada ay ka bartaan dhalinyaradan wax ka baranaysa jaamacadahan sidee loo soo xushaa marka hore intaysan jaamacadda gelin waa su-aal fiican kriteria ama qaabka dhalinyarada lagu soo xusho waxaa ka mid ah qofka waa inuu degan yahay xerada qaxootiga ifo waa inuu yahay qof qaxootiya oo diiwaangelsan waa in uu qof kaar leh uu yahay tan kale saddexaad waa inuu qofka u yahay qof dhallinyaraha u dhexeeyo siddeed iyo toban sano ilaa iyo soddon iyo shan sano inta da'daas waa inuu dhan yahay waa in waxbarasho uu u baahan yahay baahi waxbarasho qofka asaga ay hayso waa in shahaadada uu haysto secondariga uu haysto oo u haysto oo u haysto secondary u haysto taasoo la fiirinayo secondariga wuxuu u keenay hadduu heer hoose u keenay heer hoose ayuu ka bilaabaya upto certificate ilaa iyo diploma iyo degree saa u gaaraya hadduu heer fiican u keenana diploma iyo degree ayaa laga bixinaya
ma isleedahay way kaafin kartaa tiradan inta la-eg ee dhalinyarada la siinayo waxbarashada deeqaha waxbarasho xilliga hore tiro noocaana lama siin jirin tokadan oo lana siiye laba boqol iyo dhowr fursado oo waxbarasho la siiye aad ugu mahadnaqaynaa inkastoo kaamka uu weyn yahay kaamka ay badan dadka ku nool ay fara badan yihiin khaasatan hadda xeradan ifo populationkeeda waxaa waaye sagaashan siddeetan iyo shan kun oo qof waaye siddeetan iyo shankan kun oo qof dhalinyarada waxaa waaye lixdan iyo dhowr kun oo qof dhalinyaro ah marka deeqaha waxbarashada la siiye way nagu yaryihiin namana kaafin karto waxaana ka codsanaynaa hay-adaha ka qabta dhanka waxbarashada inay naga caawiyaan waxbarasho iyo nafaasyo badan oo waxbarasho ku saabsan ayna siiyaan laakiin nama kaafin karto tan daraasiin dhalinyaro ayaa waxa ay ka baxaan sanad walba macaadiyada kala duwan ee dalka jaamacadahan yaa bixiya takhasusaad kala duwan inkastoo ay ku yar tahay barashada cilmiga caafimaadka iyo injineernimada haddana waxa ay taajir ka yihiin barashada cilmiga dabiiciga ah waa kuwan qaar ka tirsan arday sugaya inay bishan gudaheeda ka qalin jabiyeen jaamacadahan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa liibaan rashiid maxamed ka mid ah dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab deganaana in ka badan labaatan iyo afar sano labaatan iyo afar sano dambeysa halkan aan deganeen waxaa noo suurta gashay in marka ugu horreysay aan fursad u helno waxbarasho dhaafsiisan dugsi sare aniga hadda waxaan bartay college la yidhaahdo kiswed kenya institute of community and social work waxaan ka sameeyey oo aan sanadkan qalinjabinteeda ay dhacaysaa labaatanka bisha december waxaana ka qalinjabinayaa public relation ama xiriirka bulshada taas waxay noo suurtagelaysay inaan helno fursado wanaagsan oo mustaqbalka annagana anfacayo aan dalkeena iyo dadkeena aan ku anfici karno wal waxay ahayd fursadaha ugu wanaagsan oo ay dadka qiimeeyaan in ay dibadaha dhoof uga helaan laakiin hadda waxay noqotay fursad kaleo aan ugu faani karno kuna sheegan karno inaan qayb ka nahay bulshada diasporaha soomaalida ah islamarkaana qayb ka noqon karo waxna la qaybsan karo soomaalida inteeda kale dalka iyo dadkana anfici karo bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa cabdimukhtaar maxamed waxaan joogaa xaarada qaxootiga efo runtii qaxootiga wax badan ayaan ku baranay hadda maxaan dhigtaa college midna waanboy jaamacadda waan iska bixilaan sababtoo ah qaxooti ayaan laakiin diblomayaal badan ayaan suubin oo fiil kala duwan waxaan suubay community development business administration iyo human resource intaasna maxaa igu celcelinaya le lacag la-aan marka insha allah wax waa la barbar magacayga waa axmed ciise faarax waxaan ka mid ahay dhalinyarta maxaan ku nool xerada qaxootiga ee ifo hadda jaamacadda waxaan ka qali jebinaya kenyatta university waxaan bartaa faculty of business marka waxaan bartaa diploma in business administration graduationkana waa insha allah waa uu nagu soo aadan yahay marka waxbarashada waa waxaa weeye wax weyn weeye tayo fiican bay nagu yeelatay marka insha allah hadda ka dambena waan baran doonaa qarashaadka ku baxaya jaamacadda yaa kaa bixinaya qarashaadka waxaa bixinayaa hay-ada hay-adda la yidhaahdo d r c danish refugee council taas oo macnaha mandate un c r ka qaadatay in ay scholarship ka bixinayso dhalinyarta ku nool xereenka qaxootiga ifo maxaad baranaysa ma degree mise diploma hadda waxaan hadda baranayaa diploma laakiinse degreena waan rajeynaya gorar rajeynaysaa waxaan rajeynayaa insha allah sanadka cusub markii markii la gaaro waxbarashada xeryaha waa shayga keliya ee qaxootiga ku dhaqan xeryaha raasamaal ahaan ula laaban doonaan dhulkoodii hooye inkastooo tirada hesha jaamacadaha kala duwan ay ka dhigan tahay dhibic badda lagu daray aadan xasan tarax v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa tahay haatanna magaalada boosaaso jaamacadda bariga afrika ee xarunteedu ay tahay magaalada boosaaso waa mid ka mid a xarumaha waxbarasho ee ugu faca weyn maamul goboleedka puntland jaamacadan ayaa kaalin weyn ka geysata bixinta deeqaha waxbarasho ee la siiyo ardayda ka qalinjebisa dugsiyada puntland deeqahan ayaa jaamacadda gudaha ah iyo kuwa dibaddaba iyagoo isugu jira ardayda ay siiyaan waryahayaga faadimo yaasiin jaamac ayaa magaalada boosaaso warbixin arintaasi ka hadlaysa nooga soo dirtay jaamacadaha macadyada iyo iskuullada ka jira puntland ayaa waxa ay waxbarasho lacag la-aana ugu deeqaan ardayda aan awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada sidoo kale ardayda kaalimaha sare ka gasha goobahaas waxbarasho ayaa waxaa lagu abaalmariyaa inay si lacag la-aana ku dhammaystaan waxbarashadooda waxaana jira arday fara badan oo iminka ku sugan gudaha waddanka iyo dibaddiisa kuwaas oo waxbarashadooda ay ugu deeqeen iskuullada iyo jaamacadaha waddanka gudihiisa ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamed maxamuud ciise ayaa v o eda u sheegay in jaamacadda bariga afrika xarunteeda magaalada boosaaso ay waxbarasho lacag la-aana ugu deeqday in ka badan laba boqol oo arday oo u badan haween kuwaas oo iminka waxbarashadoodu ay u socoto waxaana ugu horeyn gudoomiyuhu uu sharaxayaa habka jaamacaddu u bixiso deeqda waxbarasho deeqaha waxbarasho ee jaamacadda bariga afrika ay bixiso waxay isugu jiraan dhowr qaab hab waxa weeye jaamacaddu waxay bartiner la tahay ama shaqo wadaag la tahay wasaaradda waxbarashada ee puntland saas darteed waxaan siinaa si joogto ah sanad walba arday deeq waxbarasho ah ayaanu siinaa toban arday ayaanu siinaa wasaaradda waxbarashada si ay ugu soo gudbiso ardayda kaalimaha hore galay ee iskuullada wasaaradda caafimaadka iyadana maadaama aan kuliyad caafimaad leenahay waxbaan siinaa deeq waxbarashaan siinaa dalladda waxbarashada ahliga ah oo iskuullada aan dowladda sida gaarka loo leeyahay ay ku midaysan yihiin iyadana waa siinaa si ay ardada iyaduna iskuulladeeda lambarada hore galay ay u keento jaamacadda intuba waxay ka qayb qaataan waxaan siinaa macaahidda sharciga lagu barto ayaanu siinaa si ay fursad ugu helaan kuliyadda shareecada iyo wixii la halmaala waxaan kaloo siinaa ardayda duruufahoodu aadka u liitaan oo markii jaamacadda la furo kadib na soo gaara arday waxbarashadii raba oo jaamacaddii galay haddana shilin iska bixin waaya oo mararka qaarkood dhaha waa xiranayna ama waa ka tegaynaa jaamacaddii kuwaasna inta laga fadhiisto guddiyada jaamacaddu loo gudbiyo ayaa iyagana deeq waxbarasho la siiyaa mar bay ardada jaamacadda dhigataa kala bar iyo wax ka badin ahaan jireen deeq waxbarasho laakiin hadda ardada deeqda ku dhigataa jaamacadda qaybaheeda kala duwan laba boqol iyo dhowr iyo soddon arday weeye waana tira fiican markii loo fiirsho jaamacadda iyo gabdhaha wiilasha markaan u eegno kuwe badan ardayda deeqda waxbarashaasiisa badanaaba gabdhaha badan oo gabdhahaanu mararka qaarkood liannahu wasaaraddu gabdhay soo sharaxaysaa meelaha kaleeto gabdhaha ka imaanaya ama iskuullada ruuxooda marar badan waxaa dhacda kaalimada fiicfiicanba inay gabdhuhu galaanba qaar ka mid ah ardayda nasiibka u helay inay waxbarashadooda ku dhammaystaan si lacag la-aan ah iyo kuwo lagu abaalmariyey waxbarashada heerka jaamacadeed kadib markii ay galeen kaalimaha sare ee intixaamaadka ayaa v o eda uga waramay sida ay fursadahan uga faa'iidaysteen magacay waa siciid sahal jaamac qaray ilaahay mahaddii waxbarashadaydii dugsiga hoose dhexe waxaan ka ahayn labada galaas galaaska koowaadka iyo labaadka inta kale waxaan ku dhiganayay waxbarasho lacag la-aana taas oo iyadan aan ku helay kod inta badan baa ka geli jiray kaalimaa ugu kaalinta ugu sarraysa iskoolka labadaa galaas aan hore usoo sheegay intii kale waxaan ku baranayay waxbarasho lacag la'aana jaamacadda oo kale markaad u gudubtay ka war
jaamacadda haddii aan u gudbay dugsigii sare markaan ka soo gudbay waxaan ahaa ardaygii dugsiga uu dhiganayay ka galay kaalin saddexaad waxaa dhacday in labadii arday ee dugsiga sare iga sarreeyey aniga ay aadeen ardaydii suudaan aad ay ka mid ahaayeen aniga ruuxayguna mararkaas aan ka mid ahaa arday loo soo bandhigay inay aadaan suudaan laakiin arrimo gaar ahaaneed ay qabsadeen kadibna waxaa jaamacad madaxa igu deeqday ama waxbarasho lacag la'aan igu deeqday jaamacadda bariga africa oo aan hadda aan ka barto kuliyadda dhaqaalaha horta marka ugu horreeya ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh mahadda labaadna waxaa iska leh aniga oo ku dadaalay saan u heli lahaa waxbarasho lacag la'aana mahadda saddexaadna waxaa iska leh ciddii igu deeqday markaas waxbarashada lacag la'aanta iina garatay inaan aan ku helo kaalinteeda iyo aqoonteeda inaan ku helo waxbarasho lacag la'aana ee ka mid tahay dugsigayga hoose dhexe madrasada daalbirri iyo jaamacadda bariga afrika oo igu deeqday waxbarasho lacag la'aana magacay waa amin calcaabi inteeda waxaan jiraa sagaal iyo toban sano haddaan ka hadlo waxbarashada dugsi sare horta aan kusoo qaatay si lacag abaan kusoo dhigtay sida ardada badankooda ay hoo dhigtaan jaamacadeydana waxaankuraa waxaan ku dhigtay si firi ama lacag la-aan ah oo bilaash ah
see ku heshay ma dhibco sare baa dugsigii sare ka keentay mase waxay ahayd waxbarasho laguu gartay inaad lacag la-aan ku dhigato may dhibca sare ma keenin oo maxaankuraa arday dhibca sare keenta hadda ladhahay dhibca sare keeneen oo kaalin baa la siiyey ma ahan si arday loo gartay in la siiyo waxaan ku rahday waxbarasho lacag la-aana oo jaamacaduhu u qoondeeyeen baan ku helaa waa gartay meeqa arday ayaa ahaydeen oo fursadda ka faa'iidaystay sideed arday baan ahayn mise gabdha ahaa saddex baa gabdha ahaa waxbarasho bilaash oo qof helo dhif iyo naadir weeyaan waa kooban tahay marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii laysiinayana runtii aad baan u faraxsanaa oo waxaan dareemayaa inaan awoodin inaan jaamacadda maxankuraada aan dhigto haddana ay jaamacadda bariga afrika ay noo garteen inayna siiyaan jaamacad bilaa lacag ah hadda sanadkii labaad baan wadaa business administration
magacayga waxaa la dhahaa cabdulqaadir sahal cabdi deedayduna waa labaatan waa gartay cabdulqaadir balka wan waxbarashadaadii ilaa dugsi hoose ilaa dugsi sare ilaa heer jaamacadeed maasha allah dugsi hoose dhexe waxaan kusoo dhigtay iskoolka imaamu shaafici dugsigaygii sarena waxaan kusoo qaatay iskoolka xaaji yaasiin waxaana kusoo qaatay foonfoorkaygii oo kale iskoolku wuxuu ii siiyey lacag la-aan buu igu deeqay inuu ii siiyo galaaska afraad ee ugu dambeeya iskoolka kadib markii aan galaaska koy tobnaad aan ahaa arday ugu sarreeyey labada teeranba ayaa iskoolku wuxuu ii gartay inuu ii siiyo macnaa si dhiirigelin ah ardadii la dhiirigelinayo inuu iigu deeqo ama si lacag la-aanah galaaska foonfoora ku dhigto waa gartay jaamacadda ka warran marka
jaamacadda waxaa u soo gudbay sannadankan ardada bilowday baa ahaa iyada ruuxeeda jaamacadda waxaan ku dhigtaa si lacag la-aan ah kadib markii aan ahaa ardaydii foonfoorka ee iskuulka xaajaasiin arday ugu sareeyey gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika maxamed maxamuud ciise ayaa sheegay in jaamacadda bariga afrika ay ardayda wax ka barataa iyo macalimiinta qaybtood u heshay deeq waxbarasho oo wadanka dibadiisa ah waa jirtaa oo ardayda jaamacadda ka baxday ka qalin jabisay jaamacaddu kama ay seexan markay u diyaarisay ardayda iskoolada ka soo baxa inay u hesho waxbarasho jaamacadeed kadib haddana kuwa jaamacadda ka baxa jaamacaddu inay u raadiso deeq waxbarasho ee sare ama jaamacaddu ha furto post graduate ama oo jaamacadihii qaybteedii kore ah ama meelo kale ha uga raadiso dadaal dheer bay gashay xilligii ugu horreeyey ee maamulka jaamacaddu socdaal dheer uu ku bixiyey dalalka deriska inala ah waxay ahayd labadii kun iyo shantii afartii ilaa shantii yaman bay ka bilaabeen masar bay mareen suudaan bay tageen meelo kale oo uganda iyo kenya ka mid tahay kulli waa mareen waxayna heshiisya la soo galeen jaamacado dalalkaas ka jira kullina waxay u ballanqaadeen inay deeq waxbarasho siinayaan jaamacadda bariga africa deeqdaas isugu jirta master degree ama darajada ku xigta jaamacadda bajularka digreega oo la siinayo ardada ka bixda jaamacadda bariga africa iyo qaybta b h d-ga ama darajada saddexaad ee waxbarashada taas oo la siinayo macalimiinta jaamacadda bariga africa barayaasha ka ah ee master digreega haysta oo aan gaarsiisnayn b h d-ga fursadahaasna waana laga faa'iidaystay ilaa haddana way socdaan dalal badan oo ay ka mid yihiin yaman iyo masar iyo suudaan ayaana ilaa hadda arday wax kaga dhigataa ardayda jaamacadaha ama kuwa dugsiyada sare ee puntland kuwooda ku guulaysta kaalimaha koowaad waxa ay badankooda helaan deeqo waxbarasho oo ay ugu deeqaan jaamacadaha wadanka gudihiisa ka furan iyo kuwo wadamo shisheeye ku yaal fursadaha caynkan oo kale ah ayaa dhallinyaradu waxa ay ugu dambayntii dhexal siisaa inay shaqooyin ka helaan shirkadaha wadaniga ah iyo kuwa ajnabiga ah ee puntland fadhigoodu yahay faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
markana dhegaystayaal inagoo weli ku guda jirna barnaamijkii waa go-aankaaga kaalimaha sugaanta heestii xabiibi iyo fanaaniinta faarax murtiile iyo xaawokiin ayaa idinku soo maqan
waa tahay cododkaasi macaan ee faarax murtiile iyo xaawakiina intaasi aynoo joogto halkaad nagala socotaanna weli waa v o a washington iyo barnaamijka waa go-aankaaga haatanna waxaynu soo gaarnay xubintii wacitaanka dhegeystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga oo uu marti noogu yahay mahad ibraahim maamulaha iskuulka nuurudiin ee somalilan oo ka hadli doona guulaha waxbarashada iyo sida lagu gaari karo maamule mahad ibraahim waxaa barnaamijkan kula jira saddex ka mid a ardaydii iskuulka nuurudiin ka qalinjibisay ee deeqaha waxbarasho ka helay gudaha iyo dibadda dalka haddaba maxamed cabdisandheere ayaa xubintaasi inoo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
mahad su-aasha kuwaadin ku weydiinaya waxay tahay goortii la aas-aasay iskuulka nuurudiin bismillahi raxmaan raxiim iskuullada nuurudiin waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waxaana uu ka bilaabmay isla magaaladan hargeysa dugsiga nuurudiin markaa uu bilaabmay wuxuu ku bilaabmay marsin yar hal qol oo keliya oo waxaan ku bila anigaana ka macalin ahaa sideed arday baan ku bilaabay sideed arday oon kursi haysan oo miis haysan oo cawyar ku fadhiista aniguna cawda dhinaca kale aan kaga fadhiisto ayay iskuullada nuuraddiin ku bilaabmeen maanta waxay iskuullada nuuraddiin dhigtaa arday ku dhow labaatan kun oo arday oo isugu jira fasalka k g-ga la yidhaahdo ama rawdada iyo xanaanada ilaa iyo dugsi sare wuxuu ka kooban yihiin iskuullada nuuraddiin saddex dugsi oo sare iyo shan iskuul oo hoose dhexe iyo iskuul lagu dhigto luuqadaha iskuul lagu dhigto i t ga ama information technology iyo madbacad weyn oo agabka iskuulladaas faraha badan iyo ardayda u adeegta waan gartay markaa bal goobaha uu ku kala yaallo haddaad noo sheegtid goobaha isla magaalada hargeysa ayuunbay ku yaalaan dhammaan iskuullada nuuraddiin waktigan xaadirka ah waxaana rajaynaynaa biidnillah inay somalilan qeybaheeda kale gaadhi doonaan iyo soomaaliya inteeda kale iyo geeska afrikaba biidnillah waan gartay waxaa hadda khadka telefoonka nagula jira qaar ka mid a ardaydii iskuulkaaga ka soo baxay ama ha joogaan somalilan ama ha joogaan meel kale bal waxaad ii sheegtaa sirta guusha waxbarasho ee iskuulkaaga waa maxay sirta ka dambaysa
run ahaantii waxaa sirta ka dambaysa waxa weeyaan barnaamijka iskuullada nuuraddiin markii aan bilaabayey sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii waxaad sawiran kartaa waddanka somalilan berigaa waxaa ka jiray ama uu ka soo doogay dagaallo sokeeye hargeysana dadka jooga aad ba u yaraayeen oo dadku ay ka kala qaxeen in uu qof bini aadmiya oo runtii doonaya barnaamij sameeyaa meel aanay waxbarasho waktigaa xaadirka ah ka suurtoobaynin ka bilaaba waxay kutusaysaa in uu wil iyo rabitaan ka weyni jiro ka la arki karo marka anigu by profession macallin baan ahay waxbarashada iyo waxsigista iyo waan jecelahay oo waa mihnada keliya ee aan aqaano marka sirta iyo naj- guushan sir runtii ka dambaysa waxa weeyaan waxa weeyaan saddex arrimood ka koowaad waxa weeyaan al-ictimaadu cala allah ilaahay oon wakiilanay oon isku tiirinay ilaahay un aan arrimaha kala ka tala saaranay qodobka labaadna waxa weeyaan almujaahada iyo inaanu dadaal iyo tacab badan runtii sameynay aniga iyo tiimka aadka u fiican macalimiin iyo maamul bale ee runtii halkan aan uga mahad celinayo ee hawsha ila garab galay sirta kale saddexaadna waxa weeyaan asiqatu binafs kalsooni inaanu helay oonu isku kalsoonaanay waddankaygii aaminay ummadeedii inaan wax u qaban karno aaminay aqoon inaanu ummadeedii ku caawin karno aaminay saddexdaa qodob baan u caaneynayaa guusha waan gartay aan u tagno mid ka mid a ardaydii iskuulkaaga ka baxday ee iminka dalka dibaddiisa u dhoofay waxbarasho u doontay deeq waxbarashana helay aan u tago ardayd joogta dalka turkiga walaal kusoo dhowo barnaamijka magacaagoo dhammaystiran iyo faahfaahin ku saabsan waxaad barato magaaladaad ka barato iyo intii ad halkaa joogtay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa nicimo qaasim jaamac waxaan joogaa magaalada istanbul wadanka turkiga waxaan ka bartaa specialist e n t doctor ah ayaan noqon doonaa insha allah haddaad bal intaa noo faahfaahisid waa waa dhakhtar dhakhtarka badanka dadkeenu waxay u yaqaanaan kan oo kale cunaha cunaha sanka iyo dhegaha saddexdaasaa la isku yidhaahdaa e n t laakiin kani waxa uu khaas usii yaho uu awoodda sii saaraya dhegta waan gartay imisaad joogtay waxaan joogay wadanka turkiga waxaan imi labadii kun iyo koob iyo tobankii bishii octoobar baan imi waktiyada qaarkood sanadada qaarkood waxay aanu dhiganaynay luuqado oo luuqadahaasa ama ta turkiga noqoto ama tu kaloo oo noosii siyaadisayba ha ahaato marka welina waxbarashadeydii waan wadaa oo maan dhamaynin insha allahna waan rajeynaya inay guuli igu dhammaato waan gartay marka waddanka turkiga maa deeq waxbarashaad ku tagtay runtii waxaan ka mid ahaa ardaydii hargeysa laga soo qaaday ee deeqda waxbarashada turkiga markay yimaadeen ku guuleystay imtixaanka hargeysa ku galay kadibna sidaa kaga soo baxay waxaan ka socday iskuolka nuuraddiin de kolley melihi waan ka aqoon badanahay intii halkaas joogtay maalintaas ee imtixaanka lanaga qaaday mana lihi waan ka karti badanahay laakiin waxaa la yidhaahdo nasiibka e iskuolkaygii iyo aniga iyo dalkaygaba intaba waxay u ahayd wax wanaagsanoo dee lagu farxo lagu faano waxyaabaha maalinta aan sii aan dee maskaxdayda ka goyla aan ilaadi kari laayay weli waxaa kamid a ila waxyaabaha qaarkood qofka raad bay maskaxdiisa kaga tagaan waxyaabaha waxaa kamid a maamulahayga nuuraddiin mahad ibraahim waxa uu maalintaa nala garab taagnaa waqtiga imtixaanka waad dareemi kartaa xaaladda uu ardaygu ku jiro waad dareemi kartaa inaanu oo dee oo laga yaabaaba cuntadiisii inuu ka yimaado oo stress waa waa suurtagal inuu jirto xilligaas ee wax baqasho ay ku jirto waxyaabahaas oo dhan oo ardayga dee xilligaa xaaladaas uu ku jiro uu haysa waxa uu maamulahayagu nala garab taagnaa wuxuu noo keenayay sharaabkii iyo cuntadii si waayo dee arday baa jiro ka iman kara si ardaygaasi ucun u cuno waxaa la yidhi kiisaba daryeela tu kaleba ku dara yacni marka annagii na siiyey ardaydii kale kamuu tegin laakiin dhammaan ardaydii imtixaanka goobta ku gelaysay wuu u wada keenay isagoo ardaydiisiina dee ay si gaara tu ugu keenaya ay ardaydiis ahayd haddana kamuu tegin kuwii kale oo dhammaantay uu wada uu noo wada keenay si uu xaaladaas uu nala dareemay in uu dee nooga saaciido nooga taakuleeyo taasi waxay ahayd waxyaabaha maskaxdeydii ka go- ilaa weli oo dee runtii waxyaabo lagu faanano ah waayo de waxaan dareemay inaan haysto marka laga yimaado mahad inuu yahay macalinkaygii waa waalidkaygii oo kale waxaan dareemayay inuu waalidkaygii iberbertaag berber taagan yahay kadib dhiirigelin markuu qofku helo wuxuu awoodi karaa inuu wax kasta uu qabto oo de buur kusoo horjeedayba waa tusaaluune Wonderful.
de uu riixi karo waan gartay Eh, aan u tago arday kale oo isna ka qalin jebiyey iskuulka nuuraddiin oo hadda ku sugan dalka urdun amaba jordan Eh, waa dalka carabta ay dariska yihiin eh, dalka eh, falastiin walaal ku soo dhowow magacaago dhammaystiran sanadkaa tagtay waxaad baratid
bismillah runtii maxamed aad baan kuu salaamayaa adiga iyo bahda v o e ba waxaan kaloo aada u salaamayaa maamulahayga mahad ibraahim runtii waxaan kaloo salaamayaa ardayda kale ee iskuulkayga ka socota ee igula jirta khadka aad baan u salaamayaa magacaygu waa yaxye rashiid cumar runtii waxaan ka soo baxay iskuulka nuradin secondary school waxaan ahaa sanadkii waxaan kaga alfayn iyo itnaa cashar baan two thousand two alifkii ayaabaan ahaa ardaydii kasoo baxday hadda waxaan ku joogaa joogaa wadanka urdun oo scholarship bangiga islaamka uu bixiyo aan ku dhigto facultyga aan dhigtaana waxa weeyaan electrical power engineering kaasa facultygaasaan dhigtaa waxaan ahay sanadkii saddexaad baan imaka bilaabay insha allah sanadkan aan ku jiro iyo sanad soo socda ayuunbaa insha allah ii hartay waan gartay markii aad meesha tagtay siday kugu ahayd waxbarashadu waddan cusub baad tagtay nidaam cusub oo waxbarashaad dhex gashay siday kugu ahayd arrintu Een, een, runtii een, qofku markuu ku dhex jiro een, waxbarashada secondary schoolka ama aan idhaahdee markaan iskuulka sek- een, joogay nuuraddiin yacni waxaa laga yaabaa inaanad dareemeyn markaad iskuulkaaga ku dhex jirto ee aad wax dhiganayso yacni nimcada aada haysato inta ay leeg tahay inaanad dareemeyn baa laga yaabaa yacni markaad iskuulka ku dhex jirto laakiin markii aanu soo baxnay ee aanu een, yacni dalkii aanu ka soo baxnay ee aanu dal kala nimi yani oo waxbarashadii ay maxuu ahaa hadduu ilaahayba ku roon yahay ay eh, yani ardaydii aanu aragnay inay ku adkaatay runtii annaga way noo fududaatay leannahu waxay ahayd yani xilligii golden timeka ee muxuu ahaa secondary-ga ee waxbarashada yani tiirka u ah ayaabaa si fiicanna loo soo dhisay deeta waxay noqonaysaa yani wixiiba waxay ku noqonayaan wax aada u fudud oo u baahan un keliya ta inaad yaro eegto un laakiin waxaa lagu dhigayo oo dhan waa wixii hore ood soo dhigatay un baa la yaro faahfaahiyey marka runtii yani waa wax yani nimco aada ilaahay loogu mahadnaqo yani rasuulkuna wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam man laa yashkur innaas laa yashkur illah yani qofkan dadka oon u mahadnaqani ilaahay uma mahadnaqo runtii ma- marka yani maamulaha iyaga eh, guud eh, mahad ibraahim een, dhammaan iyo macalimiintii intaas oo dhan ugu soo taabtay runtii aad baan ugu mahadnaqayn waan gartay waay aan ku noqdo eh, maamule mahad mahad bal waxaad ii sheegtaa eh, ardaydaada iyo ardayda kale somalilan ka soo baxda iyo laga yaabe soomaaliya oo dhan in ay meelo gaara ka helaan eh, fursadaha deeqaha waxbarashada sida hadda bangiga horumarinta islaamkaan sheegnay dalka turkiga waanu xusnay xaggee baad ka heshaan eh, deeqaha waxbarashada dibadda loogu qaado ardayda ka baxda eh, dhulka ay soomaalidu degto bismillahi raxmaan raxiim aad baan u salaamayaa ardaydaydii yaxye rashiid aad baan u salaamayaa arday wanaagsan akhlaaq wanaagsan oo aqoontana ku fiican buu ahaa yaxya aad baan adeer kuu salaamaya baaraka allahu fiik allah ibaarik fik allah ibaarik sidoo kale waxaan salaamayaa naciimo qaasim oo iyaduna runtii ardaydeedii aadka u fiicnayd ahayd aqoon iyo akhlaaq iyo sharaf bay isku darsatay guul baan u rajaynayaa halkaa ay marayaan inay hore uga sii socdaan Ah, labadaa arday ee runtii iminka inagala inala wadaagaya barnaamijka een, inanka yaxya oo urdun jooga iyo inanta een, naciima oo tarki joogta Ah, labadooduba runtii scholarship bay ku tageen ardaydii waxay ahaayeen wadanka ugu sarreysay somaliland imtixaanada marka la idhaahdo ardaydii ugu sarreysay bay ahaayeen weliba ardaydaasi iskuulka igana ardaydii ugu sarreysay bay ahaayeen naciimo oo kale sifada ay ku tagtay waxay ahayd wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somaliland ayaa wadanka turkey wuxuu siiyey een, deeq waxbarasho si cadaalada oo runtii een, fayra ayaa loogu tartamay oo wasaaradda waxbarashadu iyadoo een, eh, kormeereysa ay turkigu imtixaan uga qaadeen ardayda intii ugu sarreysay marka sidaasay ku tagtay naciimi nasiibkeedaana siiyey mabruuq baanan leenahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa mihnada dhakhtarnimada inay noqoto mid ummadeeda ku caawisa iyaduna runtii ilaahay ajri iyo xasanaad ka siiyo Een, ardayga kale isaguna een, yaxye rashiid waxaanu anagu ka tirsannahay een, madallad la yidhaahdo f venice f venice waxay u taagan tahay formal private educational network in somalia markaas qeybta somaliland iyo soomaaliya waa networka guud yaxya wuxuu helay eh, deeq waxbarasho oo iskuulka nuurudiin labaatan arday buu sanad walba siiyaa bangiga islaamku soomaaliya oo dhan marka toban waxaa la siiyaa koonfurta soomaaliya shanna waxaa la siiyaa puntland shanna waxaa la siiyaa somaliland imtixaan caamana loogu tartamaa nasiibkiisa yaxya wuxuu noqday ardaygii een, somaliland keli ahaa ee ku guuleystay in uu tago deeqda waxbarasho ee dibadda een, marka runtii isagana waan u hambalyeynaya waan u bogaadinaya Een, ardaydeedu waxaan scholarships waan u helaa kuwo gaara oo annaga gaar aanu ugu raadino kuwo ay mushaarakeeyaan oo ardayda somaliland oo dhan la wadaagaan ama kuwa soomaaliya ay la wadaagaan Eh, runtiina waxa weeyaan waxa sharaf iyo faan noo ah inay ardaydayadu mar walba noqdaan kuwa ugu horeeya ilaahay baanan ku ugu mahad celinaynaa nicmadaasna ilaahay baana siiyey annaguna runtii waan dadaalay ardayda markay secondary-ga ku jiraan tacab badan iyo dadaal badan baan u sameynaa Waan gartay.
laababkii science laboratorieski oo dhan baa u wada diyaara macalimiin run ahaantii aqoon sarreysa leh oo wada jaamiciyiina baa u diyaara xilliyada imtixaanadu usoo dhow yihiin int- waxaanu siinaa barnaamijyo waaweyn oo waxbarashadooda aada loogu kobcinayo dadaalkiibuu ilaahay nagu garab galay naxmudullah wa nashkuru waan gartay marka wadamada suudan malaysia waan maqlaa in soomaali eh, ayaguna eh, arday ay tagaan oo ay ma- laga yaabo qaarkoodna waxbarasho ka helaan bal haddaad wax iiga sheegtid kuwaasna ardaydeedu waa run way joogaan iminka suudan waxay ku jiraan scholarship dhakhtarnimay ku jiraan engineering bay ku jiraan kuliyado aada u kala duduwan bay ku jiraan suudan waxay joogaan masar waxay joogaan yemen waxay joogaan em, em, chinaha oo waxay joogaan malaysia waxay joogaan meelo runtii aada u etoobiya ayay joogaan oo wadan aan jaarnahay ah markaa run ahaantii de qaar deeqo waxbarasho ku joogana way jiraan qaar iyagu waalidkoodu ka bixiyeenna way jiraan waxaanan ilaaweynin maraykanka aad joogtaan maxamedow in ay ardaydeedu joogaan oo welibana ardaydii high schoolka nuurdiin ka baxday inay markay maraykan tageen inaanay xataa preparatory gelin ee toos jaamacadihii ay u galeen xataa colleges aanay gelin gaar ahaan inay science-kooda iyo xisaabta iyo runtii bogaadin badan oo collegeskii ay universitieska ay galeen xataa na soo bogaadiyeen waxay joogaan europe finland bay joogaan sweden bay joogaan scandinavians oo dhan bay joogaan marka runtii waxa weeyaan de midho fiican baa ayaanu beernay ilaahayna wuu nagu guuleeyey ilaahayna waan ugu mahad celinaynaa waan gartay haddana aan u tago arday kale oo isna ka qalinjibiyey ee iskuulka nuuradiin oo isagu ku sugan magaalada hargeysa walaal soo dhowow ee magacaagoo dhammaystiran iyo taariikh ku saabsan waxbarashadaadi nuuradiin iyo heerka aad ka gaadhay bismi illahi raxmaan raxiim aada baad u mahadsantahay maxamed cabdisan dheere adiga iyo bahda c o a aada baan ugu mahad celinaya una salaamaya magacayga oo dhamaystirani waxa weeye injineer xamse khadar cali waxaan salaamayaa maamulahaygii xaaji mahad ibraahim maxamed ardaydaydii aan iskuulka ka wada baxnayna ciimo qaasin iyo yaxye walaal anigu waxaan ka baxay iskuulka nuuraddiin ardaydii ka baxday baan ahaa waxaan ka baxay sanadkii labadii kun iyo sideedii labadii kun iyo sagaalkii sanad dugsiyeedkaas oo aan ahaa ardaygii ugu sarreeyey jamhuuriyadda somaliland islamarkaana aan ku guuleystay scholarship ah maxali oo scholarshibyada wadanka gudihiisa ah iyadoo nasiib wanaag nasiib xumo markaa inoo yar isuloobi weyday in jaamacado dabadeed aan helno iyadoo xagga wasaaradda waxbarashada iyo dowladda markaa aynoo suurageli weyday xilligaa la joogay alxamdulilah waxaan helay scholarship jaamacadda gulis university ayaan ka baxay kuliyadda qeybta engineeringa ayaan ka baxay isla iminka jaamacadda laftirkeedii baan ka ahay lecturer ka bixiya kuliyadda civil engineeringa wax ka dhiga waxaa kaloo aan ahay personal contractor baan ahay qaata qandaraasyada shaksiga ah oo iyadana dhismayaasha magaalada ka qeyb qaata maanta waxaa farxadii ah iyadoo maamulahaygii runtii taariikhdaygu lahaa aan barnaamijku wada jirno ardaydii labadkii iga dambeeyey ee iskuulka nuuraddiin iga dambeeyey runtii de waxaad moodaa waxbarashada lodolodka ka dambeeya inuu kasii jaanis fiican yahay aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda iyaguna scholarshipka caalamiga ku guuleystay nicimo iyo yaxye waxaan leeyahay soo noqda guuleysta wadanka waa idin sugayaa iskuuladii waa idin sugayaan wadankii o dhan wuu idin sugayaa runtii haddii aan taariikhdaydii iskuulka nuuraddiin aan runtii ku yaraan noqdo waxaad moodaa iskuulka nuuraddiin anigu maba oran karo somaliland oo keliya runtii geeska africa marka laga hadlayo waxbarashada secondariyada heerka uu ka galay iyo kaalinta uu kaga jiro iyo sida uu waktiga yar ee uu jiray cimrigiisu iyo halka uu marayo marka la eego iyo xawaaraha uu ku socdo waxaan odhan karnaa waa astaan kasoo dhex baxday geeska africa runtii taana waxaa sababay inuu iskuulkaasi horumarka intaa leeg iyo xawaaraha intaa leeg uu ku tallaabsado waxa weeye waa maamulka dee runtii waktiga iyo tacabka iyo dadaalka iyo juhdiga geliyey maamulaha iskuullada nuuraddiin runtii waa shaksi calaamad u ah jamhuuriyadda somaliland anigu waxaan ku naanaysaaba markaanu iska kaftamaynaan meelaha waxbarashada falaanqeynayno magaaxiya waxaan idhahdaaba waa maxamuud axmed maxamuud axmed caligii cusbaaye cariga soomaaliyeed oo dhan somaliland oo keliya soomaali oo dhan waayo iskuullada nuuraddiin waxaan arkaa dad qurbaha ka yimaada oo gelaya waxaan arkaa dad soomaaliyeeda kale ka yimaada oo dhigta waxaan arkaa iskuul meel walba dee looga yimaado runtii geeyo qurbaha iyo wadamada dabadaba looga yimaado ayuu noqday runtii waxaa gaadhsiiyey diyaalka iyo tacabka intaa leegna waxaan odhan karnaa waa maamulaha dugsiyadan runtii oo shaksi runtii cajiiba mar waa wadaada uu ruwacdeeya mar waa macalin oo waxbuu kuu dhigaya mar waa dhalinyaro uu kula kaftamayaa mar wuu kula dadaalayaa oo wuxuu kugu soo hoynayaa oo kuu soo doonayaa tasjiilaadkii ardayda ay u baahneyd iyo facilitieskii iyo waxaas u keenaya dabadaha intuu tago ayuu bugaag u keenayaa dhismayaal cusub u sameynaya investment u gelinaya runtii waa shaksi igu dheer maamulahaygu aad baanan ugu mahad celinaya aad waa garta waa garta aad baad umahadsantahay injineer xamse aad iyo aad baan kuu salaamaya injineer xamse baarak allahu fiik waa allahu kheer si kooban maamule mahad maxaad xamse ka xasuutaa xamse runtii waxaan ka xasuustaa inuu nin aada u dadaal badan ahaa iminkana waan ku faraxsanahay in uu yahay nin guulaystay oo mihnad xirfad bartay injineer injineer noqday oo weliba xirfadiisii ku shaqaystay hargeysaana xamse oda joognaa markaa run ahaantii waxaan iminka qorshaha iyaga ku jirta iskuol weyn oo boarding ah inaanu samayno xamse wuxuu sameeyey mashqad iskuolka boardingka ah oo meelihii loo hoyanayey iyo iskuuladii iyo garoomadii lagu ciyaarayey iyo wixii oo dhanba insha allahu waxaana rajaynayaa inuu isagu dhisi doono ilaahay idankii waaye gebagabadii waynu ku dhownahay mahad xidhiidh ma leedihiin iskuullo kale oo ku yaala dhulka ay soomaalidu degto ee geeska africa oo laga yaabo in dadaal ka nuuraddiin oo kale ay wadaan haa walaal waxaanu leenahay iskuullo aada u fara badan laga bilaabo magaalada hargeysa iskuullada runtii aadka u waaweyn oo dhan xidhiidh baanu leenahay iyo wada shaqayn soke waxaanu leenahay iskuullo ku yaala puntland xidhiidh baanu leenahay ardaydaanu isu bedelnaa muqdisho iyo soomaaliya muxuu ahayey caasimadeeda iskuullo ku yaala xidhiidh baanu leenahay magaalooyinka somaliland sida burco iyo boorama iyo ceergaabo runtii ardayda waanu isu bedelnaa xidhiidh baanu leenahay walaalaha wanaagga iyo kheyrka wadankooda iyo ummadooda iyo da-yartooda u wada ee hawshan aanu hayno teeda oo kala wada waxaan leeyahay ilaahay ha idinka abaaliyo hawshani waxa weeyaan anigu waxaan idhahdaa markaan ka hadlayo xadiidkii nabiga sal alla alay wasalam uu nebigu yidhi markuu bini aadamku dhinto camalkiisu wuu go-aa ilaa saddex arrimood mooyaane saddexdii arrimood muhiimadda iyo shaqada keliya laga heli karaa inay tahay ta waxbarashada oo ilmo saalixa oo kuu duceeyo waad ka helaysaa waxbarashada cilmi lagu manaafacaadsadona waad ka helaysaa sadaqa jaariyana waad ka helaysaa ama sadaqad kuu socota oo waanada iyo wacyigelinta iyo wanaagu sheegidda iyo mustaqbalka awlaadda runtii aada dhisaysaa wax weyn bay tahay waxaan leeyahay walaalahaasi ku hawlan hawsha waxbarashada ee soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaahay haynala wada garab galo waxaa inoo dhexeeya dadaal iyo inaynu dadkeena aqoon ugu hielino ardaydana run ahaantii waxaan leeyahay waxaan ardaydana odhanayaa gebi ahaanba ardayda soomaaliyeed ee af soomaaliga ku hadasha waxaan odhanayaa arday yahay cilmigu waa iftiin aadamaha haga ee marna waa awood aad silkaa kaga adkaataaye marna waa ilays oo xaqu xaqaa lagu ogaadaaye waa sida aroor iyo shamsiyo oogta waa beri waa ilo dhaqaalo ma gulo adaxda jiilaal ardaydana waxaan leeyahay gabaygaa waxaa le nin la yidhaahdo adwaan qorane oo runtii tacliinta aada uga hadlay marka iyagana intaasaan leeyahay waxaan leeyahay dalkeena waxaynu ku horumarin karnaa waxbarasho waxaynu isbedel togan oo saxa ku samayn karnaa waxbarasho iyo dhaqan wanaagsan waxaynu qabyaalad iyo qaad iyo xumaantii kaga bixi karnaa inaynu waxbarasho ilaahay iyo aakhiro iyo isiyo adduunba ina anfacda aynu baranno oo aynu abtirsiin ka dhigano waxbarasho kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga nuuraddiin ee magaalada hargeysa mahad ibraahim oo martigu ahaa xubinta wicitaanka ee barnaamijka go-aankaaga intaynu mar dambe kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo dhammaantiin waad mahadsantihin mar kale
maxamed cabdi sandheer iyo barnaamijkaasi aanu intaasi ku dhaafno markana kusoo dhowaada xubintii maxaa madaxaaga ka guuxaya oo ay dhegaystayaasheenu hadba fakarkooda noogu soo gudbiyaan
magaceyga waa cabdulaahi cali axmed waxaan joogaa qaxootiga ifo waxaan ku noolahay labaatan iyo kow sano run ahaantii madaxeyga mar walba waxaan kaga sheekeeyaa oo keliya sidaan dalkayga ugu noqon lahaa oo nabad ah maxaa yeeley meeshan caqabado fara badan aan kala kulmaa dhallinyaranimadeeda mustaqbalkayga kulli macnaha kuma faraxsano nolosheeda xag ammaan xag macnaha dib u celin markii la dhaho amaba hor oo socosho nairobi ma gaari karo laakiin nin oo macnaha waxaan ahay mar walba madaxiisa oo ku fikiro ama mar walba ay ku dhalato sidii waddan uu asaga leeyahay ooga soo kici lahaa asoo faraxsan aroortii guri uu leeyahay cara uu leeyahay madaxweyne asaga uu macnaha madaxweyne u ah rabo inuu kasoo kaco maamulo ciddiisa familkiisa ku noolaada waddan islaam asaga uu leeyahay oo leh maanta waddankan anaa iska leh muddada aan ku noolaa qaxootiga haddaan ka sheekeeyo waa saddex iyo labaatan sano run ahaantii afar iyo toban sano wax baan baranaya waa iska yaraa hadda waxaan weynahay waa saddex iyo toban sano lix iyo labaatan sanaan jiraa marka qaxootiga run ahaantii ma ku fikiro inaan setal kusii noqdo oon meeshan aan kusii degnaado ama aan hal habeen xitaa kuma seexdo beri inaan kusoo kacaayo waayo soomaalida hore u dhahday caraa lahayn dareen ku joog dhulaad lahaydna dhulkaagamahe weligaa laha dhinacaada dhul hawadhigin
xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya ayaynu intaasi kaga gudbaynaa guud ahaana barnaamijkii habeenimo ee waa go-aankaaga ayaynu intaasi kusoo afmeeraynaa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah saare cabdi axmed ba waxaan idin leenahay intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.